maalinta agaarishowga adduunka oo sanad waliba la aqoonsaday labaataiyo siyeedka julaay ayaa weliba biyaase fursad korlaan ka qaado wacyigelinta culeyska caalamiga ee agaarishowga fayraska lama kontuman iyo litigolo caafimaadka adduunka weliba iyo taageerana irabtirka agaarishowga fayraska wada khatarta caafimaadka dadweynaha oo ka jarta baabiinta hooyada iyo angudubowga agaarishowga ee b ee lama kun iyo soddonka in ciyaalka lagu tilaala agaarishowga b labaatan iyo afarta sacdood gudaasho oyo kiigta lama ilaa iyo saddeed qiyaastii lita bilood gudaasha weliba ku horseeda doonte agaarishowga b oo dabadheeraadke waybana owlaada sii doontee daafac imro dheer islamarkaasaytin ka dhaladana caabuqa h i v ga maalinta agaarishowga adduunka weliba etaa fursad laka dardargeliyo dadaalada heer qaran iyo heer caalami oo ka saabsan agaarishowga dhiirigelinta ficilada iyo ku qaybgalka shaqsiyaadka howleed ee dadweynaha iyo in la muujiyo baahida lanqabo jawaab celinta caalamiga eh oo wiinsada laka qeexi warbaahinta agaarishowga caalamiga ee dabali hajow ee lama kun toban iyo toddobadi haddaba doctor cabdulaahi isaaq oo kumid a dhakhaatiirta goolgalaasa magaalada baydhabo ayaa weliba unwal ku weydiinay ka dhakhaatiir ahaan walyaabo aan ka dhiganta maalintu bulshada caalamka iyo walyaabo sababo cudurka agaarishowga waxyaabaha oo muhiimadan kuhin mayb waa kow in dar bulshada la buraariji lasii talaalo cudur walba virus abouna meernay waa waxyaabaha keliya resistant daliley waa specific treatment male waa keliya male lasii kore ka hortag cudurkan viruska waxyaabaha muhiimadii in maalintaas may oo keliya si bulshada laku wacyigeliya laha cudurkaas saan waay cudurkan saan waay saan waay waan haddana cudurkan wayba ku gudbay men to men angudube baniaadan to baniaadan angudube muhiimadaas waxyaabaha lon xuso muhiimadaas waa yacni waxyaabaha maalintaas lon xusaa mayba deegaanka mayba zaaidhan ka badaday cudurada kan habititiska laley meeragaas boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba labaatan awal markii hor haada janada boqolkiiba siyeeton kiis walba oo habititis a b c d waa bostif ee la argahay boqolkiiba toddobaatan iyo baf cudurkan abititisknlan waa cudur kumid a cudurada kadhiga beerka kaasoo badanaa saameyn waxyeelo joogtee ku suubiyo waa habdhiska dheefshiidka beerkana waa xubinto badanaaba oo filter gareeya suubalaadka iyo iisheeg nutrientiska waa xubinto keliya la dagaalamaasa difaac jireedka ama hanlanhaysad ama la dagaalamaasa infectionku beerka haddii waxyeelo joogta ama damage deer mayba yaraas infectionka usugowdala ama shaqadii usugowdala mayna sababu kore marka cudurkan habititiska waa virusa sababu kor kaasoo badanaan haddana aankii habititis p habititis c iyo badanaa deegaankan zaaid caanka nagdi mayna ka faafo kore barson to barson dhanka kale hanu kumid ee bulshada magaalada baydhabo oo qaadan talaalka agaarishowga iyo wayba ku hadalena walyaaboyo ka dhali inyo qaadan talaalka cudurka agaarishowga iyo ka bulsho ahaan sidiyo maalintuun ku dhigantaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdasalaam eedii eedan ka mahadsantiin raadiyo harlaadi maalintisada gaarka lanxus iyo agaarishoogu waybayn ku dhagantaa anti oo maylaraay la sameeyey shirweynaha iyo shuruudaha bulshada way kaloo muhiim ee inti use qof ka fahma weli ay agaarishooga iyo sida aan ka faahanta bulshada adeegan horumarinta iyo dhangacelinta bulshada oo tilaalka agaarishooga eedii eedan ka mahadsanto wayba ii dhaliyey intiaana tilaalkan oo habititiskaana qaada intiaana tilaalkan habititiskaana qaadada horta virus wayb waa kan mayn helow daawo mayn helow treatment toos mayn helow oo ka dabar go-o only way lan helay prevention talaalkan wayba kumid yahay preventionka haa ana ahaantay dhammaysadi dooska lanka talagalay talaalka ilaa wayb waa saddex doos amalo first doos wayba qaadadaasee markaadon koreytood qaadata second doosna wayba qaadadaasee bilaaki higda third doosna after six monthay qaadadaas saasaytan qaadaday haa ana ahaantay aaminsana intii eeta maylaraay prevention toos ah aada u mahadsan tahay waxaa igu dheliyey inaan qaato tilaalka cagaarishowga waxaan ahay dadka ku howlgalo ama dadka u adeego adeega caafimaadka waxaana igu dheliyey goob caafimaad ana joogo anoo ku shaqaysato in isbitaal a igu dhelisay saa ugu taxadiro nafsadeydii khatarta uu leeyahay cagaarishowga marka saas taa igu kalaftay inaan ka taxadiro nafsadeyda ka hortag waayo ma hadda cudurkuma qabti soomaan haa laakiin wuxuu ka hortag u yahay nafsad ahaantaadi maalinta agaarishowga adduunka oo sanad walba la xuso labaatiyo siyeedka julaay yaa welibaayee etaa fursad laka dardargeliyo dadaalada heer qaran iyo heer caalami oo ka saabsan ku horsedow ka agaarishowga